بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كان وعشر كالسقالية تمناد ومن قصة هود عليه السلام وحن كل حشرني قصة دي النبي الله هود عليه السلام أو آخر كذي إيه جبدي جب waxaanu ka soo hadalnay reer caad inaynu u qaybinay laba qaybood caadul uulaa iyo caadul thaaniya marka mid walbana qaabkii lagu halaagay aayadaha qur-aanka waynu ka soo hadalnay waxaynu casharkan gebagabada oo ugu dambeeya fawaa'idun baa ka dambaysa oo qisatu caad casharkan aan kusoo gebagabeynaynaa qisatu huod waxa aynu kaga hadlaynaa xadiid oo wariyey imaamu tirmidi raximah اllahu tacaala akhraja imaamu tirmidiy raximah اllahu tacaala fi sunanihi min xadiidi waail ayuu ku warinayaa wuxuuna ku warinayaa raqamka saddex kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo saddex sunankiisa xasan buuna ka dhigayaa sheikh alalbanina raximah اllahu tacaala xasan buu ka dhigayaa xadiidka waxa uu xadiidka markaa lafdigiisu odhanaya عن وائل عن رجل من ربيعة أي قبيلة الربيعة marka riwaayadda marka dambe buu ishaarayaa imaamu tirmidi tilmaamayaao wuxuu yidhi rajulkaas la ibhaamiyey waa alxaarith ibni xasaan waqiila alxaarith ibni yaziid marka ninka magaciisi waa la sheegay marka ninka nebiga u waramaya oo u imaanaya ayaa waxa weeye ah ninkaas waxa uu yidhi ninkaasi fa dakhaltu calaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam baan usoo galay oo u imid waa madiina ayaa nebiga ugu imid oo xilligii dambe weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u imid marka kuma cadda xadiidka maka oo madiina laakiin nebigaan u imid buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan fadakartu cindahu waxa aan sheegay agtiisa waafidu caadin ninkii ay wafdiga usoo dirsadeen reer caad markaasaa waxaan idhi acuudu billaahi an akuuna mithla waafidi caadin ilaahay waxaan ka magangelayaa inaan ahaado la mid noqdo ninkii ay wafdiga u dirsadeen reer caad oo kale inaan ahaado marka waxaa jirtay mahmaa ninkan qaabka loo diray iyo kulle xadiidka inoo sheegaya laakiin mahmaa carabtu ay isticmaalaan baa jirta oo caan noqotay oo markii qofku uu rabo inta wafdi wax loo diro uu hadhow hadduu wax xun la soo noqdo waxaa la yidhahdaa waa waafidu caadin waa ninkii wafdiga ay u dirsadeen reer caad oo dhibaatada u keenoo la soo noqday oo kala weeye marka ilaah bay ka magangeli jireen acuudu billahi an akuuna mithla waafida caadin ilaaha wafdigii caad oo kale hayga dhigin ayay odhan jireen markaasaa nebigu weydiiye wuxuu yidhi wamaa waafidu caadin waa kan marka macalshaahidku oo muxuu yahay waafidu caadin muxuu ahaa markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi cala alkhabiiri bihaa saqadta ay macnaha waxaad heshay qof qisadaa si fiican kaaga sheekeeya oo taariikhdaa haya oo khabiir ah oo garanaya oo anaa si fiican kaaga sheekaynaya markaasuu bilaabay qisadii nebiguna waa dhegaysanaya waxa uu yidhi ina caadan nimankii reer caad lamaa uxqidat markii la abaareeyey oo abaari ku kacday oo saddex sano waatay ahlu siirku yidhaahdeen ayaa abaar lagu sii daayay marka waa caadkii dambe wa markay diideen diintii ayaa saddex sano oo xiriira waxaa lagu sii daayey abaar roobla-aan baa ku dhacday biyey waayeen wax walbay waayeen ayay bacathu waxay soo direen qaylan nin la yidhaahdo qayl ayay waxay u soo direen ilaa makka makka ayay u soo direen oo carabtu dee sanamyadaana waa caabudeen ilaahayna waa aaminsanaayeen kacbadana way aaminsanaayeen oo inuu kacbada inta tago ilaahay roobdoon usoo sameeyo ilaahay u baryo ayay usoo direen waxay yidhahan orod intaad kacbada tegtid ilaahay noo soo bari ilaahay inuuna roobeeyo roobdoon noo samee oo kacbada tag oo maka tag marka ninkaa qayl la yidhaahday soo direen ilaa maka maka ayay u soo direen fa nazala markuu magaaladii soo galay maka oo la degan yahay oo waa waktigii dambe oo maka la deganaa hadhow waan khulaasada ku caddayn doonaa ee, waa waktigii dambe oo maka la deganaa ayuu fa nazala wixi uu degay oo ku degay dee nin uu garanayo saaxiib lahaa oo ah la yidhaahdo bakar ibnu mucaawiya bakar ibnu mucaawiya nin la yidhaahdo ayuu gurigiisii kusoo degay uu soo dhoweeyey waa dejiyey waxa weeye waa marti qaaday khamri buu ka dherjiyey fasaqaahu khamran khamri buu ka dherjiyey laba gabdhood oo heesayana uu diyaariyeyoo waqanathahu aljariidataani buu yidhi laba gabdhood oo sida mubaarak fuuri uu tuxfatalaxwadiga ku tilmaamayo waxay ahaayeen laba gabdhood oo macruufa oo heesa oo waxa weeye ay aada codkooda u jecel yihiin oo markay khamriga cabbaan bay u heesi jireen waa qabla alislaam waa maka marka wuxuu yidhi mubaarak fuuri waa laba gabdhood oo caan ka ahaa waxa weeye qabla alislaam maka aada looga yiqiinay oo caan ah bay ahaayeen labadaasu intuu khamri ka dherjiyey buu yidhi u heesa oo waxa weeye maaragtay halkaa waxa weeye hees u sameeya markaasay waxa weeye heeseen oo halkaa khamrina ka dherjiyeen khamrigiisii buu iska cabay oo waxa weeye uu heestiisaana iska dhegaysanayay waxa uu sameeyey marka waxa uu sameeyey marka waxa uu yidhi famakatha shahran bil ayuu halkaa waxa weeye ku jiray ee, khamrigaas iyo naagaha xunxun oo waxa weeye ku dhex jiray oo khamriga iska waraabay markay bishii dhammaatay oo halkaas uu muddo joogay waa ilaawey dadkii uu abaarta uga soo tegey iyo roobdoontii iyo wixii oo dhan wuu ilaawey khamri buu ka dhigay waa nin daroogaysan ayuu fa kharaja wuu soo baxay markaa ilaa jibaali mahra ayuu u soo baxay waa qabiil la yidhaahdo mahra oo waxa weeye marka eh, keenaya eh, uu sida uu tilmaamayo waxa weeye maarata ay tilmaamayaan waa qabiil buuraha ay degaan buu usoo baxay markuu buurihii usoo baxay oo halkaa yimid ayuu waxa weye ilaahay baryey wuxuu yidhi allaahuma inii lam aatiika limariidin fatudaawiih ilaahayow kuuguma imaan inaad qof mariida ii dawaysid maanta oo waxa weeye qof mariid oo xanuunsan inaad maanta ii caafisid kaa baryimayo walaa liasiirin mid asiira oo layga qafaashayna kuu baryimayo fatufaadiihi aad iisoo furato o iisoo celisid labadaa midna kuuguma imaan labadaasa iyaga ugu daraa walaakin isqi cabdaka addoonkaaga waraabi maa kunta musqiihi wixii aad ku waraabin jidhay oo ilaahu ducadeeda aqbaloo maanta reer caad inaan roob kula noqdaan rabaaye bil baan ka soo maqnaaye ilaahu rabbi ow maanta roob isiibu ilaahay uu barye marka waxa uu yidhi marka fa rufica waxaa loo soo koryeelay waxa weeye saxaabataan laba daruurood fa rufica lahu saxaabataan laba daruurood ayaa kor loo soo qaadoo la tus oo dushiisa la keenay fa qiila waxaa lagu yidhi lahu ikhtar dooro ixdaahunna mid dooro labadaa labadaa daruurood mid dooro markaasuu fakhtaara asawdaa'a minhumaa tii madoobayd oo aad u xoog badnayd oo madowga badnayd roobku markuu soo curto waa tan madowga noqdo cirka oo dhan ayuu doorta markaasaa waxaa lagu yidhi khudhaa qaado orod la tag rimdaadan mirdaada laa tadacu min caadin axada orod la tag baa la yidhi iyadoo ah mid macnaha baabi'inaysa reer caad oo eber ka dhigaysa oan waxba ka tegaynin orod la tag baa la yidhi wuu soo tegay ninkii reer caad buu u yimid mar alla markay marka arkeen isagii oo soo socda iyo daruurtan oo soo xirtay oo iyagii oo dhan hawadoodii oo dhan xirtay ayay markaa farxeen waa meesha aayadaha ay- allah ka yidhi falamaa rawhu caarida mustaqbila awdiyatihim qaaluu haadaa caaridu mumdiruna halka ayay farxeen marka oo waxa weeye ay bishaaraysteen markaasaa lagu yidhi bal huwa ma stacajaltum bi riixun fiiha cadaabun aliim tudammiru kula shayin biamri rabbiha wax walba eber bay ka dhigaysaa marka halkaa xadiidkaasi marka saas ayuu tilmaamayaa in loo baabi'iyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi oo ninkii markuu saa uga sheekeeyey ayuu nebigu waxa uu yidhi waxa weeye dabaysha loo diray oo riixdaa daruurta ku dhex jirtay waxay ahayd xalaqada yartaa khaatimka daloolkiisa oo kale wax yar bay ahayd macnaha markaasuu wuxuu akhriyay nebigu wa fii caadin id arsalnaa calayhim ariixa alcaqiim maa tadaru min shayin atat calayhi ilaa ajcalathu karamiim ayuu akhriyay idan marka xadiidkan oo xasana sheekh albanina sunan tirmidi ayuu xasan kaga dhigayaa waxaad ka eegi kartaa raqamka saddex kun laba boqol toddobaatan iyo saddex oo sunanka tirmidi halkaa xadiidkaa marka wuxuu inoo faa'iideynayaa oo inoo caddaynayaa caad inay laba qaybood ahaayeen waayo culummadu waxay yidhahdeen caadu luulaa oo nabiyullaahi huud loo diray waa qabla ibraahim nabiyullaahi nuux bay ku xigeen oo waxa weeye aayadihii qur-aanka waa soo marnay qaabka loo halaagayna wuxuu ahaa waa soo sheegnay oo riixan sarsara bay ahayd waa ka duwanayd amaa caadkaani makaaba dhisanba waa bacda ibraahim calayhi salaam waayo nabiyullahi ibraahim baa maka bilaabay oo waxa weeye dejiyey reerkiisii haajara iyo waxa weeye ismaaciil ka bacdi biyihii samsamka waatay jurhum u yimaadeen oo la degeen saa magaalo ku noqotay marka waa goor dambe oo waxa weeye maka la degan yahay halkaa marka waxay nooga caddaanaysa reer caad inay laba qaybood ahaayeen caad uluulaa nabiyullaahi huud baa loo diray caadkan labaad oo waxa weye axqaaf deganaa oo lagu halaagay oo roobka iyo halkaa abaarta intay heleen heshay saas waxa weye roobdoonta u samaystay oo ninkaa xundirsaday ka bacdina sidaa loo ciqaabay waa goor dambe oo maka dhisan tahay marka taas ayaynu ka qaadanaynaa oo xadiidkaasa inoo waadixinaya marka aayadahan fii suurati axqaaf waxaa lagu fasirayaa inay yihiin caadka dambe walcilmu cind allah ilaah baa garanaya laakiin siyaaqa iyo daahirka iyo culummada aqwaashoodu saas ayay tilmaamaysaa marka insha allahu tabaaraka watacaala qisatu huud calayhi salaam intaas ayay ku eg tahay waxaa inoo dhiman keliya fawaa'id aynu wax yar tilmaano oo waxa weeye hal cashara walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin